asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiib yaal habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan iyesi walbo aad noo maqashaanba waxa aad kusoo dhawaataan barnaamijka wariiga wararka afar labaatanka sacraadaha dalsan ee magaalada muqdisho ismaqa wanaagsan saaxiib yaal habeen wanaagsan waa habeennimo sabti ah taarikhdan waxay ku baahan tahay kowda bisha oktoobar laba kun labaiyo labaatan qodobada ugu waaweyn ee caawa barnaamijka wareega aan kusoo qaadan doonaan waxaa qayb ka noqon doona aas qaran ayaa maanta muqdisho loogu sameeyey taliyihii qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir allah u naxariistay jaraan farxaan maxamuud aadan farxaan qaroole madaxda dowladda federaalk ayaa ka qayb galay aaska marxuumka warbaahinta inay dhammaantood la hadleen waan idiin soo gudbi doonaa qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa luuqadii ugu adkeyd kula hadlay al-shabaab waxa uu sheegay shabaab in qofkii cududaha u raadinaya dadka markaas ku adeedsan kamid aashaha al-shabaabna loo aqoonsan doono in markaasi al-shabaab ay yihiin caawa ayaad maqli doontaan saaxib yaal qodobada kale waxaa qayb ka noqon doonaa taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya jenaraal cabdi xasan maxamed xijaar ayaa sheegay in jenaraal farxaan loogu magac daray xilligan wixii ka dambeeya xarunta taliska ciidamada haramcad loona bedelay jenaraal markaasi taliska ciidamada ee ciidanka haramcad ee jenaraal farxaan caawa aad maqli doontaan saaxiibayaal dhankiisa wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya axmed macalin fiqi ayaa ka hadlay taariikhdiisii marxuumka iyo sida markaasi uu dalka ugu soo shaqeeyey waxaan kaloo barnaamijkeena qayb ka noqon doona ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa macuusleyda ayaa iskaga baxay deegaano ka tirsan gobolka hiiraan oo dhowaan ay kala wareegeen al-shabaab al-shabaab qudhood warayay soo saareen aad maqli doontaan waxaa kaloo idiin soo gudbi doona gudoomiyaha gobolka banaadir cali jeeti cusmaan ayaa si kul uga hadlay dadka barobagandada ka dhex sameynaya saraakiisha ciidanka ee dagaalka kula jira isagoo markaasi sheegay in shakhsiyaadkaasi ay markaasi meel adag ay la gaari doonaan waxaa kaloo maqli doonta barnaamijkiina caawa qayb ka noqon doona saaxib yaal taliska ciidanka xoogga dalka ayaa sheegay in al-shabaab dagaaladii ugu dambeeyey loogu dilay toddobaatan ilaa ay boqol inta udhexeysa dhaawacyaduna ay gaarayeen ilaa iyo koob waa markaasi toddobaatan caawa ad maqli doontaan taliyaha ciidanka lugta jenaraal maxamed taxliil biixi ayaa faahfaahinaya wasiirka arrimaha gudaha waa wasiirka arrimaha dibadda soomaliya wuxuu tababar arrimaha diblomaasiyadda oo ku saabsan u faray dhalinyaro markaasi ka howlgelaysa xafiisyada dowladda ee soomaaliya qodobadaas ayaa ku faahfaahin doonaa barnaamijka wareegiga caawa saaxib yaal xusn ayaa farsameynaya anigoo cabdinaasir waa idinla socodsiinaya kusoo dhawaada mar kale
soomaaliyay waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloodo intii aad dagaalladan waddeen dirirta qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalag inoo beeray dadkuu laaye yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa do kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga istuullaynay ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo diid
waa hagaag saaxiib yaal habeen wanaagsan ayaan hawo idinka lahay barnaamijka wareegaad degeysanaysaan qaybaha ugu horre barnaamijkeena caawa ayaan gudagelaynaa waxaanu ku bilaabeynaa muqdisho waxaa maanta lagu aasay allaha u naxariistay khubaro ku yaala taliyii booliiska qeybta guud ee gobolka banaadir sarreeye guud farxaan maxamuud aadan farxaan qaroole oo markaas ku dhintay qarax lagula beegsay deegaanka basra madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaraha dalka xamse cabdi barre gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka xildhibaano wasiiro madax xore siyaasiyiin ehelo iyo dadweyne fara badan ayaa ka qayb galay salaada janaasada ee allah u naxariistay taliyihii qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir oo markaasi shalay jimceed lagu dilay qaraxa lagula beegsay dagaalka basra oo markaasi inta udhexeeda balcad iyo sidoo kalete muqdisho waxaa xilligii qaraxa markaasi ama weerarka uu dhacay ismaalinta taliyaha markaas la sheegay in uu ka degay gaarigiisa halkaasna ay ku haleeshay waxaana markaasi madaxdii ka qayb gashay aaska marxuumka allah u naxariistay ee halka ay warbaahinta ay ka sheegeen inuu ahaa markaasi shaqsi geesa ah oo howlkar ah dhalislamarkaana wadankiisa u adeegay si daacadnimo ku jirto dhiiggiisii maalkiisii naftiisana u horay sidoo kale waxa ay madaxdii goobta ka hashay ay sheegeen in markaasi aan la joojin doonin shaqadii markaasi uu ka tegay jenaraal farxaan maxamuud aadan farxaan qaroola taliyihii ciidamada booliiska guud ee gobolka banaadir dhinac sidoo kalete taliyaha ciidanka booliiska jenaraal cabdi xasan maxamed xijaar ayaa sheegay dhinaca kale in jenaraal farxaan loogu magacdaray xarunta taliska ciidanka booliiska haram cad oo markaa hadda kadib la dhihi doono xarunta ciidanka haram cad ee markaasi jenaraal farxaan sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya axmed macalin fiqe oo dadka markaasi mas-uuliyiinta goobta markaasi lagu aasaya ka hadlay kamid ayaa waxa uu markaasi ka hadlay in meelo badan loogu magacdari doono allah u naxariistay jenaraal farxaan sidoo kalena uu ahaa shaqsi aada dadka soomaaliyeed ay u jecelaayeen islamarkaana howlo muhiim ah wadanka uu kasoo qabtay aan ku horumarno dhinacyada markaasi aas ka qayb galay oo warbaahinta la hadlay
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم قد حقنا بيوتنا وصلاتنا ونحن وصلنا
السلام على رسول الله maanta oo taariikhdu tahay kowdii oktoobar laba kun iyo labaatan iyo labo sida meediaha laga wada maqlay ama madaxdu wada sheegtay ama cid waliba maanta soomaaliya og tahay waxaanu halka isugu nimi inaanu wadacno shahiid ah saaxiibkay shakhsiga ugu dhow buu ahaa anigii ugu dhow geesi buu ahaa wuxuu ahaa shumac soo baxaayey oo dhallinyarada da'diisa ahi u ahaa fiyooro soo socda wuxuu modal u ahaa laba milyanoo dhallinyaro oo xamar joogta ayaa farxaan oo kale waxaa maskaxdayda ku soo dhacay markii hayskuulaadka imtixaanaadka dhammaadeen oo toddobiyo labaatan kun oo arday ay imtixaan gelayeen uu amni ku soo dhammeeyey oo isagay kor u qaadayeen waxaan rabaa inaan la hadlo ciidanka booliiska soomaaliyeed inaan la hadlo waxaan rabaa qof kasta oo booliiska soomaaliyeeda darajo kasta iyo fadhi kastuu ka tirsan yahay inuu noqdo farxaan oo kale waxaan ugu magacdaray xeradan aan maanta joogno oo ah xarunta ciidanka haramcad laga bilaabo maanta waxaa loo bixinayaa ama loo bixiyey amaaan ku dhawaaqayaa xarunta xarunta haramcad ee jenaraal farxaan magacaasay qaadan doontaan magacaasaana ugu imaan doontaan si magaciisu uu u noolaado isaga iyo intii la halmaasha doraaday ugu dambayso aan halka wada joognay wuxuu tusayey ciidanka dhintay uu u sameeyey kaarta uu sameeyey uu yidhi hebel hebel hebel hebel hebel hebel magaciisii isagiiyo askarigii la socdayba gabadha xogeynta hadda waxay ugu lahayd waxay ku noqonayaan tira intay ii sheegtay labadoodii aan ku daray aabay tir maanta ilaahay ha u naxariisto shaksi ciidankiisaa jeclaa oo ciidankiisii ilaa shalayto sarkaalkana waxaa lagu gartaa ciidanku xukumaa laga gartaa midna waxaa leedaha ilaah ilaah baana dhaafiyey midna ciidankii si aanu maaraynaanu garan weyno ciidankiisaa jeclaa madaxdiisaa jeclayd shacabkiisaa jeclaa magaalada xamar ha laga jeclaa
wuxuu dhintay farxaan iyo raggii la dhintayba ay ku shahiideen ayagoo cadowga baacsanaya ayagoo dalkooda iyo diintooda difaacaya ayagoo sharaftii iyo karaamada ummadda soomaaliyeed u taagan ayay shahiideen waxaanan ilaahay agtiisa uga rajaynaynaa inuu u aqbalo shahaadadooda qoyska si gaara aabbaha iyo hooyada iyo xaasaska iyo carruurtiisiina waxaan leennahay sabar iyo iimaan allah ka siiyo iyo beddel khayr qaba waxaan rabaa farriinteeda ku xigtaa waxay tahay kooxaha khawaarijtu dee waxay caadaysteen inay ummadda soomaaliyeed laayaan aysan qofna u turin ilmaha yarkaa hooyada aabbaha shiikha odayga waxaana socda dagaal looga sifaynaya dalka arrinta farxaan taliyaha farxaan dhimashadiisa ma hakin doonto halgankii lagu xoraynayey kooxaha khawaarijta dalka loogu xoraynayay bal iska daaya waxay sii dhiirigelinaysaa carada ummadda soomaaliyeed u qabta kooxahaas waayo daday jecel yihiin taliyaalay jecel yihiin iyo wiilal la jecel yahay ayay faragashadeen oo dileen iyo odayaasha hiiraan ku dhintay ooday cilmi guura uu ka mid yahay dhammaantood ehelada iyo kulliya waa u tacsiyanaynaa waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala dhiigga taliya farxaan iyo ciidanka kale ee qalabka sida iyo shacabka soomaaliyeed ee daadanaya inuu noqon doono kii dalka lagu sifayn lahaa waana yahay waana loo guntaday farriintii madaxweynuhuna maanta way ahayd sidaas waxaan leennahay ummadda soomaaliyeed ha u soo wada jeestaan in kooxihii waa dabacsan yihiin qaraxyo iyo miino iyo tabar ka dhigteen iyo qof isqarxinaya meeshii u dambaysayna marayaan waxaan leennahay waa la dabartiri waa la daba tiri doonaa insha allahu tacaalaa halgankanu waa siduu u bilowday dhiiggaanna waxaa lagu sifayn doonaa farxaanna meelo waaweyn baa lagu magacdari doonaa taliyaha haddii ilaahay yidhaahdo aad iyo aad baan u mahadsantihiin taliska taliyaha iyo waxaan rajaynaynaa inuu naga guddoomo anigoo guddiga iyo qabanqaabada ee xafiiska brahim ministerku soo magacaabay wakiil uga ahaa tacsida si gaarana waxaan rajaynaynaa ilaah iidankiis in ummadda soomaaliyeed oo dhan ay u wada guntato qofba maalin bay ayay rabaan inay gaadaan laakiin hadda halgan xooggan oo wada socda oo shacabkii iyo dawladdii ayaa socday iyo adduunkii in markaan lagu soo gebagabeeyo arrintan saxaafaddana waxaan ka codsanaynaa halganka inay qayb ka noqdaan brobagandada oo kooxaha argagixisadaa iyo maaragtay niyadjebinta dadka halgamayana inay ka waantoobaan waayo waa og tihiin shalay waxaa dhintay saaxiibkiin ayay qarxiyeen idinkuna sidaasoo kale in kaleoo tiro badanna way qarxiyeen waxaa weeye kooxahaas hadalkooda faafinta hadalkooda wuxuu qayb ka yahay in la dhiirogeliyo waxay samaynayaan waxaan rabnaa saxaafaddu inay waajib gaara iska saarto furant culimmadii dagaalku waa ku jiraan odayaashii waa ku jiraan ciidankii waa ku jiraa shacabkii waa ku jiraa laakiin saxaafadda waxaan rabnaa dhexdhexaad baan dhahay dhexdhexaad lagama noqon karo dagaalka kooxaha argixisada dhexdhexaad lagama noqon karo marka inaysan warin wax kastoo mooralka kooxda argagixisadaa kor u qaadaya inaysan warin meel baa ciidan ka baxeen heblaayaa xagga ka baxday hebel baa xagga tegey waxaasoo dhan waxaa weeye waxay qayb ka tahay oo ay soo gelaysaa in argagixisadu ay ku dhiiradaan aad iyo aad baan u mahadsantahay waxaan rabaa inaan meeshan tacsi uga diro qoyska iyo qaraabada iyo guud ahaan qaranka soomaaliyeed oo ka baxay maanta haliyey qaran jenaraal farxaan maxamuud aadan farxaan qaroole waxaan rabaa inaan dhaho ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariisto sabar iyo iimaan allah naga wada siiyo waxaan dhihi karnaa waa geeri aad u xanuun badan laakiin wakhti qof weliba wakhti uu leeyahay asaguna wakhtigiisu maanta ku ekaa waxaan leeyahay ilaahay ha u naxariisto janaal farxaan annagana gadaashiisa ilahay nama fidneeyo intaa kadib waxaan rajaynayaa in ummadda soomaaliyeed gaar ahaan bulshada gobolka banaadir inay maantay jenaraal farxaan wuxuu ku baxay gacanta cadowga asagoo ka dagaalamayo meel ka baxsan gobolka banaadir ee caasimadda lana dagaalamayo kooxaha argixisada waxaan rajaynayaa in qof weliba uu dareemi doono in cadowgan haddii aan lala diriirin in qof weliba loogu soo gelayo gurigiisa waxaan leeyahay iyadoo lala diriraayo oo goobahay joogaan lagula diriraayo ha la dhinto hana la dhaawacmo taasaa sharaf iyo sumcad leh waxaan leeyahay maantay waan jeclayn inuu joogo uu noolaado laakiin meesha uu ku baxay wuxuu ahaa shahiid in qof weliba haddii aaba dhimanayso inaad saas u dhimata habboon marka waxaan leeyahay qof weliba wuu dhimanaa dadka soomaaliyeed guud ahaan dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay cadowgan islaamka cadowga soomaaliyeed meelaha looga soo wada jeesto ilaahayna ha u naxariisto janaraal farxaan annaguna waxaan rajaynaynaa inay tan ay noqon doonto tii ay ku soo afjarmi lahaayeen kooxaha argixisada ah oo la dhihi lahaa maalintii la dilay janaraal farxaan oo dhintay ayaa cadow u dambaysay waayo riyadiisii iyo rajadiisii aan nagala rabayn annaga ka dhabayno oo ka rumayno ilaahay ha u naxariisto samri iiman allah naga wada siiyo si kaara waxaan tacsi u dirayaa qoyska iyo carruurta oo ka baxa janaraal farxaan annagana waxaan u baahannahay in dadka soomaaliyeed gaar ahaan dawladda in mas-uuliyad gaara layska saaro dadka ku jihaadayona la dagaalamayo kooxaha argixisada oo ay uga horreeyaan jananka iyo askarta la dhimatay ee maanta la duugay iyo dadka ku dhimanaya guud ahaan gobollada dalka kuna dhaawacmayo in dadkaas loo hiiliyo loona duceeyo lagana qayb galo dagaalka taasaa muhiima waxaan leeyahay ilahay ha u naxariisto janaal farxaan inta la dhimatana ilahay ha u naxariisto inta ku jirta howlgalkaana waxaan leeyahay ilahay ha guuleeyo inta ku dhaawacantana ilahay ha caafiyo asalaamu calaykum waxaynu leenahay insha allahu tacaala waa shahiid weeye farxaan waa nin soomaaliya o dhan ka dhintay waa nin ka shahiiday soomaaliya o dhan xaq iyo wuxuu ku shahiiday mataqaana asagoo ummadda soomaaliya badbaadadeeda iyo sharafkeeda iyo diinkeeda ilaalinahaya waxaanu leenahay soomaalida iyo qaranka soomaaliyed waxaan ka rajaynaynaa waa wada farxaan oo miidhan hal iyo laba iyo saddex cadowgu mataqaana daalli ku royahay naguma cabsi geli karaan sidaas daraaddeed anigu waxaan ahay suldaankiisii khaasatan sidaas daraaddeed waxaanu ka nimid sidaad la soctaan meelihii aan jiidaha aan joognay oon cadowga aan haddaallikuna isku horfadhinnay ee haddaalliku royahay aad maalmaha nagala socteen waxaanu u nimid inaannu haddaalliku roya janaasada aanu ka soo qayno waxa weeye ajarkeeda iyo miisaankeeda ayaanu u soo orodnay ilaahina waana waafajiyey inaannu mataqaanaa janaasadiina aan wax uga tukanno duugtiisina aan ka soo qayb galno haddee sidaad u jeeddaan soomaali haddaan la kuuro yahay dhammaanteed hal dhinac bay u jeesteen walaalayaal waxaana rabnaa haddii ilaah yidhaahdo waa ay rafanahayaan cadowga aad bay u rafanahayaan waxaan rabaa haddii ilaah insha allahu tacaala dhammaan saxaafadda iyo bulshada soomaaliya dhammaan meel kasta ay joogaan meesha laga wado inaan looga dabcin hawsha halkaa laga sii wado waxaanu leenahay haddii ilaahay noo ogolaado insha allahu tacaala maantay waa maalin maalinta waxaa imaan doonta insha allahu tacaala sida aan horey kugu sheegay ama aan horey u sheegay waxaan jiray waxyaabo badan oo soo maray waxaa la yidhahdaa waagii heblo waagii mataqaanaa sayid cabdulla xasan waagii dowlad maxamed saad barre u s c taariikhaa jiro waxaana adduunka aad u jeedaan walaalayaal ma aha wax wax imrinahay ma jira ilahay unba besaa imriya waxa weeye waagii mataqaanaa daanu ku leeyahay argixisadii ashaabku ay ka dagaalamayeen waddankan taariikhda waa lagu shaacabi doona waa lagu sheekaysan doona haddii la yidhahdo sidaas daraaddeed haddee maalinba waxa weeye haddaan lagu leeyahay shaalkan iyo koofidan waan iska siibnay maalin hore laakiin maanta waxaan xiranay munaasabadeedii ala taagan yahay sidaas daraaddeed waxaan leenahay qaranku ha guulaysto soomaaliya ha guulaysato gunnimada iyo mataqaanaa iyo dhibaatada nalagu hayo ee aanu mataqaanaa ka kacnay ee ilmihii la laynahayo oo carruurtii la laynahayo oo mataqaanaa birmagedadii la laynahayo oo ceesha la duminahayo oo dhibaato musiibadan waxaan leenahay waxa weeye kulligeen insha allahu tacala inaan ku shiidno diyaar ma naha war diyaar ma naha gacmaha taaga allahu akbar allahu akbar allahu akbar walilah alxamdu waa dadaalaynaa waan dagaalamaynaa aniga haddee intiina hadda taga anaa idinkugu buuran soo wax garateen maaha sidaas daraaddeed haddana waxaan ka imid furunta waad arkayseen dee aakihii inaan beerka aan ku bedelay sidaas daraaddeed waxa weeye saxaafadda iyo ragga dhammaan haddaan la kuray wada quruxda badan wada saliidaysa waxaa laga rabaa furuntaa noo ballan soo diyaar ma tihiin allahu akbar
barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacraadi haddalasan ee magaalada muqdisho degeysanaysaa saaxiibaal wararka lix ra-aaska qaran ee maanta loo sameeyey allah u naxariistay sareye guud jenaraal farxaan maxamuud aadan farxaan qalolo taliyihii qeybta guud ee booliiska gobolka banaadir ayaan ku gujirnaya dhinaca kale madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in qofkii cudurdaar u raadinaya ama u raadiyaba dadka markaas ku eedeysan ka mid ahaanshaha al-shabaab loo aqoonsan doono shabaabnimo waxa uu sidoo kale madaxweynaha sheegay in dadka soomaaliyeed ay leeyihiin maanta hal cadow oo ay tahay inay cudud iyo markaas caqliba ay u madaan ay tahay waana al-shabaab buu yiri suu hadal ku dhigay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo dadkii kasoo qaybgalay mas-uuliyiintii masjidka markaasi shuhaadada khudbad ujeediyay oo ku saabsanaa markaasi gerida ama aaska maanta loo sameeyo taliyihii qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir janaan farxaan waa kan madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo arrintaas ka hadlay
qadarti rabbi iyo tooda ayaa meesha ku ekayday wakhtigooda ilaahay wati inaanu ku daraynin qof walba horay ayuu ilaahay inoogu caddeeyey qof walba maalinteeda iyo saacaddeeda inaan saacadna lagu darayn saacadna aan laga soo hormarinayn wiilkeenna farxaan iyo raggii kaleo la jirayba iyo intii naga dhimatayba waa shuhada dhab ah waaye wakhtigoodii ilaahay uu u qoray ayaana meeshaa ku ekaay asbaabtu siday doontaa u ekaato laakiin saacaddaas uun inaanay dhaafi lahayn oo toodii ay meeshaas ku ekayd ayaa xaqiiqo ah annaguna muxuu ahay qadaha rabbi ayaan ku qanacsannahay oo muxaanku idhahdaay aan aaminsannahay u ducaynaynaa in ilaahay muxaanku idhahdaay uu samri iimaan eheladii iyo qaraabadii iyo asxaabtiiba iyo dhammaanteenba ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto nin dhallinyaro ah janan ah dagaalka nimankan lagula jiraahe dowrka uu ka taagnay iyo meesha uga jiray la wada garanayo ahaa nimankaanna waxay yihiin hadda isu tilmaami mayno oo maxaunaha fasiri mayno cadow waaye cadow ummadda soomaaliyeed waaye cadow dalkan waaye cadow dadkan waaye cadow dadkan diintiisa waaye diintay cadow ku yihiin dadnimaday cadow ku yihiin dalkay cadow ku yihiin dadka jiritaankiisa ayay cadow ku yihiin intaas cadow ah ninka u bareeray marka inuu ka hortago oo naftiisa u biimeeyo ilaan dagaal haddaad aaddo inaad soo dhimanaysa inaad soo noqonaysa labadaba waa suurtagal laakiin inaad soo dhimanaysa dagaal haddaad aaddo waa ku talagashay marka ninka dadka ku dhiirada oo maalin walba taagan oo hadda uu ugu dambeeya wiilkeenna muxuu ahay farxaan oon janaasidiis ku dukanayn oo odagii maxaanku idhahdaa nabadoonka ahaa ee la yaqiina ee cilmi hagar oo muxuu ah maalin dhaweyto uu muxuu ahay oo ku dhintaa soo qorisito oo dagaalamaayo nimanka la dagaalamaayo dadka soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa geesinimada dhabtaa taas waaye ayagaa shahiid ah oo diinta inay badbaadiyaan oo dadka ay badbaadiyaan oo jiritaanka ummaddan ay badbaadiyaan oo dalkan ummaddan muslimiinta boqol kiiba boqol muslimiinta ay leeyihiin magaciisa iyo karaamadiisa iyo jiritaankiisa ay badbaadiyaan kuwa u taagan waa kuwaasaa kuwa maxaanku idhahdaay shuhaadada dhabta ah waxaan u baahannahay maanta soomaaliya iyo ummadda soomaaliyeed haddaan nahayba yaa cadow ah inaan isweydiinaan u baahannahay maanta waayo cadowga ay leedahay ummaddan inaan isweydiinaan u baahannahay soomaaliya maanta yaa cadow ku ah dowladnimada yaa cadow ku ah dadkan jiritaankooda inay jiraan ay ummad jirto ahaadaan qaran ahaadaan nation yaa cadow ku ahoo diidan inay cibaadaystaan oo diintooda ku toosnaadaan oo masaajidda camiraan yaa cadow ku ahoo diidan oo masaajidda ilaahay cabsi laga qaba daraaddeed ay u camirmi laayihiin dadka soomaaliyeed ee dhibaataysan ee duruufta iyo maxaanku idhaahdaay muxuu ahaay qadaha rabbi uu keenay ee abaartu ay ku dhacday ee miyiga ku gaajaysan ku haraadan ee walaalka kaloo soomaaliga oo muslimka ah ama midka caalamka jooga ahi uu rabo inuu u gargaaro oo biyo gaarsiiyo oo raashin gaarsiiyo yaa ka hortaagan cadow kale may ummaddaan leedahay qof hooyo iyo ilmaheed haraadan waan sheegi doonaa magacyadooda afar cunugoo isla dhalatoo dugsi qur-aan u socota nimanka dilay waay maalin dhaweyto on the record sawiradoodii aan la hayaa meydkoodii aan la hayaa afar wiil oo yaryar oo isla dhalatay oo hooyadii ay u soo dirtay orda maalin mxuu dugsi qur-aanka aaday tiri nimankii jidhka ku dilay nimankan waa cadow dadka soomaaliyeed ee muslimiinta dadka shaki uga jiro shabaab inay cadow yihiin iyo in kalo walaalayaal waa dhunsantihiin ilaahay ha idinsoo hanuuniyaan leenahay ogow shabaabka wax qarxinayo waa cadow kan ku taageerayana waa cadow beesada siinayo qarinayo guriga dejinayo qalbiga kala jira cadow waay meel dhexo oo la istaagaahi maanta soomaaliya kuma taallo ama shabaabaa tahay ama kan shabaab la diriraayaa tahay meel dhexoo la istaaga kuma jirto shabaab qora qaado kula dirir maxaanku idhahdaa dhagax ku waxaad kula diriri karto gurigaaga ha ka ijaaran gaarigaaga ha ka ijaaran meesha uu jooga ha tegin ka leexo afka dadka u sheeg carabkaaga kula dagaal wadaalika adcafu liimaantii ay daba socotaa taasi xumaan waay qof bini aadan ah dad qof ki dila qof dunida oo dhan asoo dilay ayuu la mid yahay qofkii qof nooleeyana ummadda oo dhan asoo nooleeyay la mid tahay intii aan ku haysannaa marka nimankaan bal eeg wax kale iska daa dadkiina waa dilayaan qof ma dilayaana tarabtarabay u dilayaan naftiina in la badbaadiyey diidan yihiin dilka ka sokow xabad kuma diloohayaan qarax kaliya kuma diloohayeen baahiyay ku diloohayaan dadkii majaaca inay dadka ka dhex kacday ku diloohayaan laanna raashin la wado oo aan muraad kale loo wadin oo nin jeebkiisa inta ka bixi baaso uu ku bixiyu ka soo gadu yidha walaalaha dhibaataysan oo duruufaysan hala gaarsiiyo u jidka u taagay oo diidan yahay magaalada baydhaba maalan u soo qaadaa waa jamhuuriyadda dhammaa sida ah laba boqol iyo siddeetan kun oo qof waaya dadweynaha degan ee guryaha ku leh ee la yaqaano magaalada baydhaba saddex boqoloo kun wax yaraa ka dhima toddoba boqol iyo konton kun oo barakacayaal ahaa jooga qabiil isdirira kama soo cararin cadow soo duuloo dibadda ka yimida kama soo cararin abaar waa ku dhacda waa run laakiin meeshoodaa wax loogu gey karay deegaanadooda wax loogu gey karay qaarkood meelihii ay joogeen ilaahay wuxuu qadaray inuu roob ka da'o waa beeran waayeen beerihii beerta si aad u beertid beese keenaa la yidhi ilaahaan idinku dhaariyey ee dadkaasi intaan iska soo galnaa waa isku midab egnahay waa soomaaliyaan ku wada hadalnaa miya intaan iska soo galnaa meelaan iska soo galna ma laha ninka mabda'aas qaba meelaan iska soo galna ma laha qofkan koronuu qaba haddii la soo kama cararayn ayaantii dhaweyto ya koronuu qaba haddii la hebelaa korona qaba haddii la soo kama cararayn nimankaas waa ka cararaynaa u dhowaan mayno wax ku darsan mayno meeshay joogaan tegin mayno maxkamadoodaa iyo businesstoodaa iyo wacdikoodaa iyo shirkoodaa iyo muxuu ah meel ay joogaan tegi mayno yaan la tegin yaan loo dhowaanin meel ay joogaan yaa tegin geesiyaasha kuweyna ah ee dagaalamaya ee duruufo adag ku dagaalamaya bal nin fiire aan mishaar qaadanin hadda awal askarteenna mishaarka waa ku yaryahay iyo dhaqaaluhu waa ku yaryahay iyo sidaanaan dhihi jirin maxaa soo baxa hadda kumanaan soomaaliyeed oo dhallinyaro ah oon mishaar qaadan annaan rabin ee nin walba gurigiisi saaka inta muxuu ahay cambuuladii holikar inta ka soo cuno qorigiisi soo qaatay dadnimada meeshaasay jirtaa midaa dhuumanaayaa shabaab beeso ula dhuumanaayaa beeso u wado ha taleefonaa la iisoo diray aniga he waa cabsa caqiidadiisa wax u dhima leanna maalintuu dhimo lahay inuu ka soo hormarayo u aaminsan yahay maalintii ilaahay u qoray oo uu dhimo lahay inuu ka soo hormari karo shabaab dhimashadiisa ka soo hormari karo u aaminsan yahay kama soo hormari karo maalintaad dhimo lahayd umbaad dhimane ama shabaab baaso ula garguuro ula dhuumo ama qora qaada shabaab la dirir maalintaadiaad dhimanale kama soo hor inaad qora qaadata daraaddeed dhimashadaadu kuma soo hormarayso inaad lacag laaluushoo xaaraan ah shabaab oo dad lagu dilaayo dad lagu qarxinaayo oo dad lagu nehbaayo inaad shabaab ula garguuratood ula dhuumatana ku badbaadi maysid caqligu ha noo soo noqdo xisku ha noo soo noqdo adduunyadan maalinaad leedahay maalintaadaad dhimana sharaf iyo karaamo ku dhimo ilaahay qabrigooda ha u waasiciyo ilaahay dembigooda ha dhaafo ilaahay jannadii farduusa ha ka waraabiyo abaal allah ka waraabi ummaddaanay abaal u galeen oo naftooda inay u bixiyaan ee go'aan ayagu ay gaareen lama khasbin laguma riixin laguma waxayn ayagaa go'aan gaaray fiiriyey ummaddaan inay culays ka saareen dhibka saareen ka dulqaadaan boqolaal kumanaan waaye kuwa naga dhintoo naga baxmaan kuwa nool weli soo taaganoo taagan maalan usoo qaadanay muxuu ahay genaraal muxuu ahay farxaan markaan sheegayno ama nabadoon cilmi hagar aan sheegaynaa maalan usoo qaadanayna waa kumanaan dadka u taagan ama ku dhintay qaarkood qaarkoodna weli u taagan yahay oo maxaan ku raha kor u hayo muxuu ahay kelmadda saxda ah ee muxuu ahay islaamnimada waxaan rabaa marka ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan cadawaa hal laba ma aha laba cadow madihin hal maanta soomaaliyada maanta berri wixii ilaahay ka dhigay noqon doontaa insha allah maanta soomaaliyada jirta cada waa hal waa shabaab shabaabka qaraxyada oo hotel xayaa dadka ku laayay oo afariyo tobanka oktoobar maxaan ku irahdaay dadka maxaan ku irahdaa ku laayay kilomitir shan iyo maalin walba saas u laaynaayo oo qarxinaaya kii qarxiya bes ma aha qaraxa shabaab ma soo candhuuf meel uu ku tufay ma aha baasow ka soo bixiyey daduu u ijaaray meelow ka keenay lacagaa lagu bixiya dhammaan wiilasha shabaab jooga wiilal taajiriin oo milyaneero oo xisaabaad ay ugu jiraan ma aha calidheeraha meelaha baqbaqlaayo shaydaanka iyo hebel deeriyaha kasii mujrimka kale oo kasii weyn bangiyo baaso uguma jirto baasadeenna waaye marka kan qaraxa isku xirxiraya dembiile ah baasidii lagu soo gaday qaraxaas la isku xirxiray kii kii kii bixiya dembiile ma aha waayo qofka loo sheegaayo oo caqligiisa oo aqbali karo dembiilaa tahay adaa ka weyn laanna adiga lacag haddaadan dhiibi lahayn ninkaan qaraxu isku xira ma heli lahayn adiga waayo midka weyn kan lacagta dhiibaayow waa adiga dembiilaha koobaad waa adiga laanna ninkaan wuxuu qarxiya ma heli lahayn haddaadan adiga lacagtaada dhiibi lahayn nolosha iyo dhimashada ilaahayaa haayo abuuhebel iyo abuuhebel iyo abuuhebel ma haayaan yaan lagu kadsoomin taas waa aiid caqiida yaraan waaye waxa waa diin yaraan waaye inaad saas aad aad muxuu ah qalbigaaga ay gasho oo aad ku fikirto inaad ishalligtood qaar iska tuur noqotahay meesha kuma jirto inaad xeeladayso is-ilaaliso naftaada sidii alla saad ku badbaadi karta aad ku badbaadiso laakiin naftaada kuma badbaadi kartid kun qofood naftooda in la laayo taada kuma badbaadi kartid cudurdaan umagumeystaas sharciyan meel aad uga bannaantaha malaha naftaydaan badbaadinaya marka boqolkaas qofood in la dilo ayaan maxaan ku idhahdaaye aan aan aan naftayda ku badbaadinayo mana ku badbaadiyo hayst cudurdaarna uma laha mandiq meel ay ku salaysan tahay iyo xigmad ay saaran tahay male diin ma aha caqli ma ah wax ay tahay lama yaqaano anigaa shabaabaa i dilaayo si uuna ii dilin laakiin qaraxa ou zoobo dadka kula laayo beesidiisii aan dhiibaa dadka soomaaliyeedo meel kastoo aad joogteen walaalayaal kaca qalbiga ka kaca waa hurdaan hurdada ka baxa riyada iska dhaafa adduunyo saas laguma raadiyo aakhirana iskaba dhaafbo maanta waa ku celcelinaa
kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudan xasan sheekh maxamuud oo markaasi ka qaybgalay aaska janaasada lagu tukaday allahu naxariistay taliyay booliiska guud aan gobolka banaadir janaal farxaan oo maanta lagu aasay muqdisho qubuuro ku yaalla oo dadka kasoo qaybgal la hadlayay barnaamijkan qiimihi saddex ayaad degeysanaysaan dalasan muqdisho soomaaliyaad nagala socotaan saxbeel qodobada kale horrac barnaamijka ad kusoo maqasheen ayaan kusii soconaynaa markana haddii aan eegno ciidamada dowladda federaalka ayaa markaas la soo sheegay inay iskaga baxeen deegaanada mukoqori iyo sooman ee gobolka hiiraan ka tirso oo maalmo ka hor ay la wareegeen ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya oo markaasi kaashanaya dadka deegaanka ee macabuusley waxaana markaas lasoo werinayaa in ciidamadan ay iskaga baxeen ay tahay sababa la xiriiraan khilaaf markaas la sheegayo inuu soo kala dhexgalay wararkan kalena degmada muquri iyo deegaanka somalilan gobolka hiiraan ayaa waxay sheegay in halkaasi saaka iskaga baxeen ciidanka dowladda federaalk ee dhowaan kala wareegay al-shabaab qaar kamid dadka deegaanka iyo soomal iyo muquri ayaa soo wariyey in aruurnimadii hore ee saaka iyo deegaanadaas iskaga baxeen ciidankii dowladda federaalk ee qabsaday islamarkaana ay kala soo baxeen gadiidkii dagaal ay wateena ciidamada dowladda ee soo baneeyey labada deegaan ayaa la tilmaamay inay saldhigteen degmooyinka maxaas iyo buulaburti ee gobolka hiiraan ilaa haddana lama oga sababta keentay in ciidanka ay iskaga baxaan halkaasi saraakiisha dowladda maamul gobolka banaadir ugu horreeyay gudoomiye calijeeta ayaa weli markaasi arrimahaani soo dharaandhirinaya oo markaa faahfaahinta ugu dambeysay laga sugaya dhinaca kale maruu ka hadlayay taliyaha waa markaasi gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeeti cusmaan ayaa wuxuu sheegay ama si kulol uga hadlayba dadka markaasi robagandada markaa ka dhex dumeynaya saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo dagaalka kula jira al-shabaab wuxuu sheegay in dhaarna uu ku maray in cid allaala ciddii markaas lagu arkaa robagandada ay faafinayaan ay la mid yihiin shabaab isla markaana tallaabo ay ka qaadi doonaan dhinaca kale taliyaha ciidanka xoogga lugta jenaraal maxamed tahliil biixi ayaa dhankiisa wuxuu sheegay in al-shabaab dagaaladii ugu dambeeyey lagu dilay ilaa iyo toddobaatan ilaa iyo boqol intuu dhexeysa dhaawacyaduna gaaraya ilaa iyo toddobaatan iyo kow siduu hadal ku dhigay mar ay isugu jir warbaahinta kula hadleen ciidamada iyo dadka deegaanka gudoomiyaha gobolka hiiraan iyo jenaraal biixina waxaa haaladoodii ka mid ahaa haddii saaka cid mahad celin mudani ay jirto waxaa mudan jenaraal biixi waxaa mudan jenaraal odawaa waxaa mudan taliska xoogga dalka soomaaliyeed adinkaana ii markhaati furaya balkee waa is ognahay soo maha yaa calijeyti warshad maa meel ugu taalla maya jenaraale adoo ka wakiila taliska xoogga dalka soomaliya wasaaradda gaashaandhigga waa kuu mahad celinaynaa haddaan nahay reer hiiraan taa markaa intaa uga gudbo waxbaa naga qaldamay wixii naga qaldamayna saxanaan rabaa waxaa kaloon rabaa inaan ka hadlo dadka barobagandada iyo sheekada ujeeddo cuntaa la dhex taagan ciidanka anugu hadda hebel ma lihi laakiin wallaahi billaahi tallaahi waa aniga dhaartay inaanan u sabraynin inaanan mar dambe ugu sabrayn aa igu wallaahiya oo igu billaahiya igu tallaahi biayi sabab adduunka naf iyo maal baa u qaalisan soo maa labadaba way galeen meeshan soo ma wiilal gedgaduudan baan sida xasku shil gudadgelina soomahay yaa kuwaannu naftisay u noolahayn horu laanaa soo ma hadda cid kasta oo in cadowga lala dagaalamo cid kasta oo cadowga in lala dagaalamo ka hor timaadda maxaan u aqoonsannahay al-shabaabaan u aqoonsannahay ha laga daayo istibidnimada iyo istustuska iyo ujeeddada xuntaa oo qarmoonka ha laga daayo horay iyo gadaal horay baa noo dhow wixii dhiman rabana way dhinteen inta hadhayna ciddii malakama tuudgalana waa dhimanaysaa laakiin ma dhacayso nimaan wakhti gelin anoo og waxaad u adkaysateen inaan loo dad badan uusan u adkaysan karin anoo og duruufta aad ku shaqayseen ood ku shaqaynaysaan anoo og sida wax yihiin wax loo bedeli kara ma hayno maanta waxaan ku jiro wax inaan xiliyaheen ilaahayna tala saarano qorigaa caaraddiisana nimankaan isaga fogeyno wax aan ahayno antaratiib kale oo maanta noo furan ma jiro haddii shalay cali jeyto keligii kotorobaan ahaa maanta gabdhaha baadiyaha jooxta soo kotorobaan maa soo shabaab kotorobaan ka maa cid kale dimi kama geline yaa warnaa dhulka ma ilaashanaysaan oy dhulka ma ilaashanaa ma ilaashanaa dhulka
anugu xawaad laanahay nin kastoo joogana waaya ummadda soomaaliyeed maanta mustawaad ka joogtaan facebookaana waxaan ka fiirsaday gabar gaalkacyo joogta oo waliba dhinaca reer puntlandah oo dhaanto tirinaysa waxay leedahay laagtii xila rabtay xawaadla aad ninkaana tus laagtii xila rabtay rag xiniiyala rabtay unsaas xawaadla aad laakiin maanta maxaan maraynaa waxaan rabaa inaan maanta isdhaarsanno habeenkii aad ceelqooxla joogteen labaiyo tobanki habeenkii ma seexan labaiyo tobankii habeenkii diyaarad baa idin kor taagna ma idin kor taagna mise idinma kor taagnayn labaiyo tobankii habeenkii maana seexan waad guulaysateen toddobaatan iyo kow dhaawac ah aadan yabaan la geeyo toddobaatan iyo kow oo xaqiiqo ah oo dhaawac ahoo dhaawac halisa u badan ba aadan yabaan la geeyo geerida la xisaabiyey waxaa weeye toddobaatan ilaa boqol inta u dhaxaysa shabaab nin iga badiyaa raggaan waa yaqaanaa shabaab goob kama baxa uusan ku jabin shabaab waad jabiseen waadna ka adkaateen ilaa meesha la yidhaahdo meeshii ka koraysay bacda ka koraysay oo ooxaale laasqurun ilaa intaasaad soo cayrsanayseen wallaahi haddana waa ku filana magac baad maanta inta madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheikh taga u n-ka yaa dagaalka hiiraan miiska la saara oo laga hadlay oo adduunka oo dhan loo hambaliyeeyey hiiraan dagaalka aad ka socda iyo biladda maanta reer hiiraan ka qaateen war biladdii xaggee dhignaa ma cunnaa ma dib baanu cunnaa biladdii
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xirmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed friyi ah wow wow xirmooyinka anfac balas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac balas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balas xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afargees ok ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afargees walaag intaas dheer kala hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeen oo ah facebook com hormuud hormuud g
yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
albaabka ayaa la soo garaacay waxaan markiiba maqlay dhawaaqa waxaan ka furay iridda tiro dad ah oo koowan oo wada sheekaysanaya waan soo dhoweeyey martidii waxaana u gudbiyey fadhiga markii ay fadhiisteen waxay ii sheegeen inay ka yimaadeen shaqo iyo
barnaamijka wareega wararka afarbaatanka sacraadi hadalsan magaalada muqdisho ad degeysanaysaan golaha guurtida ee maamulka somalilan ayaa muddo kordhin u sameeyey xukuumadda madaxweyne muuse bihi cabdi iyo markaasi golahaba ayaguna muddo ay ku darsadeen laba sano ayaa loogu daray xukuumadda madaxweyne muuse bihi cabdi oo markaas madaxweynkiisa hadda ay ku egeed saddex iyo tobanka nofembar ee sanadkan hadda waxaa la gaarsiiyey ilaa iyo laba kun toddoba iyo labaatanah waxaana dhinacyadan ay ama mudkorinta imaanaysa xilli mucaaradkaisi weyn arrintaasi ugu biidanayn islamarkaana la filayo in maalmaha soo aadan ay shir jireed qabtaan oo arrintaasi uga hadlayaan ayadoon imika muuse biix cabdi lagu eedanayo mudkorinsigan horeyna banaanbaxyo waaweyn ee somalilan ugu dhaceen halkaas oo khasaare kala duwanna banaanbaxyadaas ay ka dhasheen oo qulqultooyinka ay sababeen in dad shacaba ay askar markaasi ay is weeraraan dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa tababar arrimaha diblomaasiyadda ku saabsan u furay dhalinyaro markaasi ka howlgasha xafiisyada dowladda soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya ayaa munaasabadda tababarkaasi kula hadlay dhalinyarada isagoona markaasi dardaaran u jiidiyey
aad baan ugu faraxsanahay maantay inaan goobjoog ka noqdo furitaanka tababarkan waxaana cudadaar ka bixinayaa inuu baaqday oo u baaqday annaga maqnaantayada oo shaqo ku maqnayn laakiin qadarta rabbi bay ahayd saacaddu maanta uun bay ahayd inaynu isu nimaanno waxaan ilaahay ka filay ka baryayaa ilaahay idinkii kaan rajaynaynaa inuu nabad qab inuu ku dhammeeyo aynuna ka faa'iidno waxaan anfaca intaa kadib maadadan ama aqoonta aan doonayno halkan inaan ka kasbanno muhiim uma aha oo keliya diblomaasiyadda ama xiriirkeenna iyo aqoonta aynu u baahannahay inaynu la macaamilo caalam ama inagu gudaheenna aynu isku maamullo laakiin waxay muhiim u tahay innaga habdhaqankeenna gudaheenna ah waxaa furo u ah marka ugu horreysa oo aan wax kastoo hadda laysu sheegaa aanay bedeli karin haddaanay marka hore jirin habdhaqanka shakhsiga haddii markii hore adigu aadan u darbanayn ama aadan u samaysnayn qof wax maqla wax xeeriya wax garta og boosishinkiisa ama kaalintiisa ogna maqaamkiisu meesha uu joogo aan xeerinayn dadka kale isaga ka horeeya ka dambeeya ama garbihiisa jooga ajnabi iyo kuwo isaga la dhalasho ah kuway doonaan ha noqdeene waxa laysu sheego waxba tarimayaan soomaaliduna waxay ku mahmaahdaa wax la isfaray fariid laguma noqdo waxaad marka ogaataan waa uun gacmadaalis iyo waqti lumis haddaanu qofku markiisa hore aanu u habaysnayn ama uusan qaabkaas markiisa hore uusan u korranayn arrinta diblomaasiyadda annagu hadda laba bilood baan joognay wasaaradda labadaa bilood wakhtiga intiisa badan safar baanu ku maqnayn waxaanu tegaynay safaarado aynu leenahay ama mishinno aynu leenahay ergooyin aynu inagu leenahay ama waxaanu la kulmaynay dowlado kale diblomaasiyiintood iyo madaxdood mar walba oanu meel tagno laba shay baa soo baxayay waxaa mar walba soo baxaya heerka inagu aan joogno iyo heerka dadka aanu qaabilayna ay joogaan iyo farriga u dhexeeya soomaalidu waa dad waxbaran og isla mar ahaantaana waxay barteen fulin og laakiin haddii wakhtigii iyo fursadihii aysan jirin waynu haraynaa sidoo kale burburka waddankeenna ku dhacay ee ilaahayna ka saaro intaynu ku hartay aynu doonayno inuu ka baxnaa keliya dhismaha waddooyinka iyo waxyaabihii kale qurux badnaayo waddanka muuqaalkiisa ma bedeline waa inta ugu yar aynu dhisan karro waxa ugu weyne waxa weeye inagu bini aadan ahaan dad ahaan maskaxdeennii iyo dhaqankeennii mararka qaarkood haddii xaalad qofka uu ku daaho xaaladdaasi caadi bay la noqotaa waxaan marka caadaysanaynaa wax badan oo aynu innaga halka inala wanaagsan ayaynu caadaysanaynaa laakiin markaynu bannaanka u baxno ama inagu haddaynu doono caqli saliima iyo indhafayo waan isku fiirinno aynu garanayno inaysan saxnayn arrimahaasi waa arrimaha markaad bannaanka u baxdeed markiiba aad arkaysa waxaa kaloo jira intii inagu aynu dowladaha hadda dambe ee hagaagay ee aynu dhismaynay iyo dowladdeennii hore ee xoogleed intii u dhexaysay safaaradaheenna badankoodu ma xirmin waxaa laga yaabaa inay tabartii doonaan isay doonaanba ku shaqeeyeene la joogay laakiin mar walba waxaa tegayey ee joogayey dad aan habkii iyo qaabkii ay lahaan lahaayeen dadka halkaa inoo jooga aan lahayn arrimahaasi marka waxay kalifeen inay culays ku noqdaan maamulada iyo wasaaradda sidii wax walba sidii ku habbooneed loogu celin lahaa waxyaabaha hadda ugu badan hadda wasaaradda intaanu joognay aanu maqallo waxaa ka mid ah cabashada dadka intaanba la gaarin innaga iyo bannaankan waxaan ahay xogeyo koowaad waxaan ahay xogeyo labaad waxaan ahay la taliyo koowaad waxaan la taliyo labaad ee waa la magacaabay meellayma geyn dabadda markaad tagtid waxaan ahay la taliyo koowaad waxaan ahay labiyo kaasaan ahay keeraan ahay laakiin shaqada dhabtaa ee la qabanayo ee dadka ka taga iyo dowladdeenna bannaanka jirtaa ay tahay in loo qabto ama macaamilka la doonayo in lala sameeyo caalamka kale waxaa laga yaabaa safaarad dad badan inoo jooga in qof iyo labo ay shaqada qabtaan laakiin markaad safaaradda joogto ama bannaanka joogto aad aragtid in safaaradda dad badani joogaan shaqadii la qabanayana ay ballaaran tahay waxaynu marka u baahannahay si wada jir ah innagoo waddankeennana qurxinayna horumarkeennana toosinayna inaynu u baahannahay meel kasta ee kaalin ah cidda mudan caqli ahaan caafimaad ahaan garasho ahaan aqoon ahaan in la geeyo waxaa kaloo inta badan badan dadkao dhan waa wada dhibane arki maysid qof leh waxbaan haleeyey waxbaan bi'iyey sidaa aawadeed yaan ama shaqadii la ii geyn ama la iigu diiday ama la iga celiyey qof kastaa wuxuu leeyahay si gaara lai beegsada qof kastaa wuxuu leeyahay dan gaara laiga leeyahay waxyaabaha iyaguna jira weeye waa xanuun xanuunkaasina wax kale maaha way dhici kartaa inay jiraan dhibanayaal laakiin waxaa badan dadku qaabka ay wax u doonayaan oo ay u doonayaan doorarka iyo kaalimada dowladda inay u qaataan iyo kartida ay leeyihiin haddaanay ku habbooneen waxa ay doonayaan waa inay waxaa iyo wax lamida ku qariyaan iyaga mataqaanaa karti la-aantood waayo haddaanu qofku soo marin waddada saxda ah lana soo hubin inuu aqoonta saxda iyo kartida saxdaa leeyahay inagoo dhan inuu ku mateli karo booska ah marka uu derbiga soo hardiyo odhan mayo dadka intuu ku soo noqdo war meel waxaa la igeeyay yaab laho aniga iga weyn laakiin wuxuu odhanayaa ambasador cabdi shiraa isoo cayriyey si gaaru aniga i arrimaha marka si aan uga gudubno waxay noqonaysaa koorsooyinkan iyo kuwa la mid ah dadka yacnaha in loo furo wax loo dhigo dadka aqoonta ay u baahan yihiin oo ka bilaabata horta isga qofka shakhsigii socodkiisa iyo cunnadiisa iyo salaantiisa iyo labiskiisa iyo eegmadiisa iyo hadalkiisa heerkuu geynayo iyo fadhigiisa yacnii intaas haddaanay kaa saxnayn marka hore inaad cid la hadashaa ama aada cid ka gadaa qadiyadeenna waa waa wax aan dhacaynin weeye waayo intaadanba hadlin waa lagaa qancay waa lagaa qancay waa lagaa jeestay warkaaga cid doonaysaa ma jirto marka waxaad ogaataan waxa qofku uu kaa akhriyaa ama ciddaad u tegaysaa ay kaa akhridaa waxay ka badan tahay wax kasta oo wanaagsan oo aad doonaysid inaad sheegtid sida aad wax u dhigtaa ama wax u sheegtaan iyaduna waa wax weyn waxaad ogaataan wax walba inaad hay tiraahdaa ama yes tiraahdaa jawaab maaha wax walba inaad noo tiraahdaana jawaab maaha wax walba oo aadan qaadanayn ama wax walba oo aadan doonayn inaad dalkaaga iyo dadkaaga u soo qaadaa haddana xiriirada iyo masaaliixaha jira awgood marna maya jawaab maaha adoon maya odhan waxa aan ku qaban dalkaaga aan masaalixda u ahayn aan soo qaadin haddana waxaa la doonayaa xiriirka aada la leedahay dhinaca kale inuu mar walba noqdaa mid sida uu ahaa ka hagaagsan ka wanaagsan xataa haddaad maya tiri robosal kastoo yaallay inay kulankaasi u dhalaa isu soo dhowaansho iyo inay timaado heelanaan iyo rabitaan mustaqbal sii socda iyo saaxiibtinimo waxaan qabaa inay aada muhiim u tahay in dadkeenna uu koro maskaxiyeenna loo barbaariyo cid walbana erya kasta ama dhinac kasta oo ka mid ah macaahidda dawliga ama mataqaanaa shaqooyinka dowladda meel walba cidda ku habboon in loo tababaraa diblomaasiyaddu waxay ka mid tahay uun qayb ka mid ah meelahaas halka dadkeennu markaynu hadda jaamacadaha aadayno ama tababarada gudaha gelayno hebel waxaa loo tababara makaanig heblaayo waxaa loo tababara isgaarsiin hebel waxaa loo tababara kalluunka hebel ciidanka hebel waa ka diblomaasiyaddu inay dadkeeda hesho waayo dhammaan qaybaha kale oo dhan waxaa ficilkooda iyo shaqadoodu taallaa gudaha
nacaw barnaamijka wariga wararka afar labaatanka saacraade hadalsan magaalada muqdisho ee qaatna dhegeysa waanaginta barnaamijkan kiisa intaa ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo